Recording has been started.
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu halkan waa golaha laantiisii kula codka shacabka soomaaliya caawa makin loogu yahay gudoomiyaha gobolka sanaag maxamuud ciyool maxamuud ciyool in badan baa ku kulantay golaha nineteen sixty waqtiyo aada u fara badan baa golaha nineteen sixty uu ka hadlay arrimaha soomaaliya iyo weliba siiba gobolada puntland dhacmud soli oo golaha nineteen sixty golaha lagaaga yaqaano adiga mahadsan codkaaga waxaa qaadi doona waqtiyada kala duwan ee golaha nineteen sixty golaha nineteen sixty iyo weliba waqtiyada kale wada shaqeynta leeyihiin siyaasadaal puntlandis iyo waqtiyada kaleeto waayahay mahmud waa magacaygu waa dhagood weeye bal hadda marka hore waxaan jeclaan lahaa intaan u gelin bal hadda booqayo- booqashooyinka baryaha kan ay dadka faraha badan ku yimaadeen isla gobolkaasi sanaad bal marka hore waxaan jeclaan lahaa horta dhinaca amniga inaan horta ka eegno soomaaliya waxa baryahan muranku ka taagan yahay waa dhinaca amniga dowladda federaalka waxaa lagu eegaya amniga waxba kama qabanin dowlad goboleeda laf- laftooda waxaa lagu eegaya amniga waxba kama qabanin bal haddaba xaalka amniga ee gobolka sanaag waa isii hadda
bismillahi raxmaan raxiim marka hore golaha nineteen sixty aada iyo aad baan idin salaamayaa waana ku mahadsan tihiin maxaanku idhahda shaqada soomaaliya soomaaliya aada u haysaan iyo iyo dadaalkiina xaaladda amnigu iminka aada iyo aada bay u fiican tahay runtii annaga waxaan qaadanay laba qodob oo muhiim noo ahaa aanu ku maaragtay ku shaqaynaynay oo ahayd maaragtay nabad iyo horumar in nabad la helo horumarna la helo marka arrintaas runtii wax badan baa nooga qabsoomay taas oo suurto gelisay in ma- maaragtay mashaariic kala duwanna ay gobolka ka qabsoonto madaxweynihii dowladda puntlandna uu maaragtay uu booqasho saddex saa uu ku yimaado oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey oo booqasho ku yimaado gobolka taasna waxaa eh, runtii ilaahay subxaana watacaala waa ku mahadsan kabacdina bulshada iyo maxaanku idhahdaa dowladda oo ka wada shaqeeyey in nabad iyo xasiloonin la helo eh, si markaa horumar loo gaari karo marka xaaladda amniga aada iyo aada ayuu fiican tahay eh, waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala eh, inaha dhindhiman waxde boqol kiiba boqola ma jiraan waa garan kartaa inta dhimanna insha allahu tacaala in haddii alla idmo eh, aan eh, ma- eh, mustaqbalka dhow aan insha allahu tacaala aan aan guulka gaarno haddii alla idmo
waayahay mar daba soo hadla qaaday eh, booqashadii madaxweynaha ujeedada madaxweynuhu horta meesha u yimi maxay ahayd dadku seeba u arkayeen waftiga meesha yimi ee maca baarlamaanka laftigoodu waxay gobolka kusoo kordhiyeen waqtigeedii yimaadeen
Eh, runtii madaxweynuhu eh, safarkiisu wuxuu ahaa de safarkii shaqo eh, caadiga ahaa ee gobolada uu ku tegi jiray Eh, waxaana uu runtii kormeerayey ama uu rabay inuu maaragtay uu soo arko eh, xarga ka jaro wax ku kordhiyo eh, horumarka iyo mashaariicda gobolka ka socda ayna ugu muhiimsanaayeen eh, wejigii hore ee wadada eeldahar ceergaabo oo carasuulka ahaa oo magaalada badan soo gaaray eh, jaamacaddii oo xariga laga jarayey oo iyaduna muddo u xaninayd maaragtay eh, dhismaheedina dhammaaday in madaxweynuhu yimaado oo xariga ka jaro marka arrimahaasaa ugu muhiimsanaa oo madaxweynaha safarkiisa ahaa eh, baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo xitaa maaragtay eh, chamber house-kii ama eh, gu- rugti ganacsiga ee puntland eh, dhammaantoodba eh, shaqooyinkoodii caadiga ahaa oo ay bulshada reer puntland u hayeen saddexdii casho ay joogeen gobolka shaqooyinkoodii waxay kusii wadeen eh, magaalada baran ayay shaqooyinkoodi kusii wadeen oo shararkooda ku qabsadeen Eh, kii golaha wasiirada iyo kii golaha baarlamaanka ee guddiga joogtada ah iyo kii maxaan kale rugta ganacsiga intaba marka rugta ganacsiga oo kaleeto aan si gaara isu taago wasiirkii ganacsiga isagoo meesha marayey rugta ganacsiga markay shirkooda qabsadeen waxa ay tallaabada ugu horreeyay qaadeen waxay noqotay in xaruntii wasaaradda ganacsiga ee gobolka sanaag la dhagax dhigo dhaqaalahana ay dowladda iyo ka kaashadaan iyo iyo rugta ganacsigu oo dowladduna ay bixiso boqolkiiba lixdan boqolkiiba afartanna ay maaragtay rugta ganacsiga iyo ganacsatadu ay ay bixiyaan golaha baarlamaanku sidaas oo kaleeto xeerarkii ganacsiga iyo xeerar kaleeto ayay halka ku ansixiyeen waxa ay runtii maaragtay iyaguna shaqooyinkoodii caadiga ahaa oo guddiga joogtada ahaa markii la ku qabsanayeen ay ay ku saareen maxaanku idhaahdaa ay diradda ku saareen sidii maaragtay gobolka sanaag maxaanku idhaahdaa looga looga caawin lahaa ama maxaanku idhaha dowladdu ay xagga horumarka iyo amniga iyo dad dhowaan maaragtay soo barakacay oo etoobiya dagaalada etoobiya kasoo barakacay oo deegaanka yimi ama gobolka yimi wax lagu qaban lahaa intaba
waa yahay waxaad jirta madaxweynuhu wuxuu ka dhawaajiyey in hadda dhaqaalaha soo gala degmada banan uu kafayn karo labada gobol haylaan iyo sanaagta dhaqaalaas waxay kasoo baxaa madaxweynuhu sheegay
dhaqaalahaasi wuxuu kasoo baxaa kastamada iyo maxaanku idhahdaa airboortka ama garoonka diyaaradaha oo shaqaynaya waxaa xusid mudan mudane dhagood in madaxweynuhu shirka golaha wasiirada wixii ugu muhiimsanaa oo diiradda lagu saaray uu ahaa horumarinta gobolka sanaag laamaha dowladda oo dhan wasaaradaha wakiilada u jooga iyo amniga iyo maxaanku raha shaqaalaha hay-adaha madaxa banaan shirkii golaha wasiirada loogu yeeray oo ka qayb galeen halkaana warbixina wasaaradda ay ka jeedisay iyo wakiilkeeda taasna markaa golaha wasiiradu ay ku ansixiyeen in boqolkiiba toban dakhliga kasoo baxa gobolka oo ah gobolka maxaanku idhahdaa afraad ee xagga marka loo eego dakhliga soo soo geliya dowladda puntland in lagu horumariyo ama loo qoondeeyo horumarka gobolka
waa gartay markaa dhinaca kale haddaba ka eego haddana waxaa jirta deegaanka ama qolyihii baa muxuu ahaay baarlamaankee degmada marar oo kale kasoo qaadade meeshii muxuu ahaay meeshii looga talinaya waxaa jira madaxweynuhu inuu dhowr meelood kala diray boosaaso kala diray kala diray adha kala diray muxuu ahaa garowe kala diray baran kala diray waa la doortay meesha lahahdo boosaaso waa la doortay meesha lahahdo garowe inkastoo baran ugu dambeysay waxaan ku barayaa arrinkaas hadda
meesha maxaan golaha deegaanka ee degmada badan mandatekiisu wuxuu ahaa shan sannadood laba kun iyo labiyo tobankii ayaa la dhisay bishii saddexaad marka bishii saddexaad laba kun iyo sideed tobanka ayaa mandatekii uu ka dhamaaday marka si marka golaha deegaanka cusub loo soo dhiso ayaa madaxweynuhu kala diray guddoomiye iyo ku-xigeen meel gaarana waa magacaabay marka waxay ahayd xilligaa madaxweynuhu imaanayo in maaragtay ka hor lagu soo beego oo laga laga sii shaqeeyo oo iyadana markaa goli deegaanka oo dhisan madaxweyne u yimaado laakiin way sisa geli weyday maaragtay xagga maaragtay xagga farsamo ahaan insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa markaa inaan maalmaha soo socod dardar gelino si markaa wasaaradda arrimaha gudaha ay maaragtay u timaado oo iyadu markaa ay dhismaheedii ay golaha deegaanka la galo oo gudoomiyihii iyo ku-xigeenkiisii la doorto haddii alla admo arrintaasina runtii muhiimad weyn bay noo leedahay inaan si dhaksa ah loo dhiso sababto ah waxaa ku xiran wax badan oo aan rajeynayno maaragtay mashaariica in degmada laga hirgeliyo degmada oo ah maaragtay degmooyinka ugu ballaaran gobolka
waayahay waxaa jirta garanay in puntland iyadu ay wax badan oo la taaban karo sheegtay inay ka qabatay meesha sida la sheega sida madaxweynuhu sheegay ceelkii u dambeeya la dhagax dhigay marka laga tago sagaal kaloo ceel laga qoday xereenka ugu weyn laga sameeyey halkaa maxaa midig gale garanay puntland qabata waxaa yii qolyahan kale ee adduunyada ka socda ee la sheegay la yidhaahdo muxuu ahaaye hay-adaha la yidhaahdaa iyagu haa hortaaga wixii ay ka qadan lahayn gobolka
waxaa muuqata mudane dhagood soddonkii sano dhowr labaatankii sano ee burburka ahaa beesha caalamku waxaa muuqata inay inay ka galeen dembi inay ka galeen bulshada gobolka ku nool oo waa la isku haystaa wax la yidhaahdo wixii ay xuquuqda ugu lahaayeen maaragtay international community-ga inay inay kaga baaqatay waa la isku haystaa oo ah arrin aan jirin ama ama siyaasadaysan qodob siyaasadaysan oo aan jirin in la yiri waa la isku haystaa sidaa darteedna wixii ay xaqa u lahaayeen aanay muddadaas aanay dadka gobolku aanay helin waxaan rajeynaya insha allahu tacaala inay caqlisan doonaan oo arki doonaan in gobolku uu amni yahay oo meelo badan oo laga yaabo inay ka shaqeeyaan oo tagaan oo dhaqaalo badan ku bixiyaan inuu ka ka amni badan yahay waxaana kolley ay ay u muuqataa dowladda federaalka laftigeedu inay doorkeedii ay qabtay oo aada moodid inay dowladda federaalku inay keliya maaragtay ay dowladdu tahay magaalada caasimada muqdisho iyo inta ku hareereysan halkii laga rabay inay maxaanku idhahdaa gobolada dalka oo dhan ay wada gaaraan oo dadku maxaanku idhahdaa loo sinaado horumarka iyo nabadda intaba inta hadda jirta waa in dowladda puntland ay ka shaqaysay iyo bulshada gobolka ay ka shaqeeyeen nabadda ama horumarka hadda maaragtay jira oo curdinka ah oo sanadihii ugu dambeeyey gobol gobolka jiray marka waxaa hadda qorshaha uu ku jira uu yahay in tirada booliska la kordhiyo in cashuurihii beriga la dhaqaajiyo in maxaanku idhaahdaa dowladaha hoose ee degmooyinka lawada dhiso si cashuurtii dowladaha hoose loo loo loo qaado markaasna markaa adeegyadii bulshada maxaanku idhaahdaa degmooyinka iyo iyo gobolka intaba insha allahu tacaala loo helo oo gobolka markaa uu isku filaasho uu gaaro gobolkuna waa gobol hodan ah oo maaragtay haddii sidaa loogu talaga looga shaqaysiiyo isagu isku filaanaya welibana gobolada kaleeto ama dowladda maaragtay wax ku kordhinaya insha allahu tacaala
waayahay arrinta hay-adaha haddaa kasii hadlo iyo dowladda federaalka marka dowladda federaalka soo wada qaatay adigu waa tirtay magaalada muqdisho waktigii cumar cabdishe wasaaraha kaawa cumar cabdishina waa la kulantay safiirka dalka turkiga waad la kulanto ah cidda caawisa dowladda caawisa adiyo jeer waktigaa isaga miyaa wax iska bedelin waayo dowladda federaalku iyada ayaa dalka matesha oo caddayn karta meel kasta ciddii joogtay iyo wixii karaga
xilligaas waxaa waxay ahayd in wixii aanu ka wada hadalnay oo ahayd maaragtay inuu inay gobolka ay beesha caalamka u sheegaan inuu gobol nabada yahay gobol puntland yahay gobol soomaaliyada yahay dabadeedna wixii marka xaqa loo lahaa la helo runtii ma aanay dhicin waxa ugu horeysay oo markaas dekeda muqdisho yaalay deeq raashin ah oo xilligaas waa la socotaa oo abaaro ayaa wadanka jiray in sida maxaanku idhahdaa loo loo qoondadii dadka kale ay u helaan ama gobolada kale ay u helaan in gobolku u helo iyada oo puntland loosoo marinayo oo maxaanku idhahdaa deeqdaas ay soo gaadho marka deeq fara badanna way ahayd safiirka markaan kala hadalnay turkiga arrimahaas oo dhan isagu waxa uu markasta ixtiraamayaa dowladda soomaaliyeed marka waxa uu nagu xiray inaan maarata dowladda soomaaliyeed aan sii marno kabacdi ra-isul wasaaraha markaan utagin ra-isul wasaare warqad buu qoray warqadii marka uu qoray nimankii hawshan ka shaqaynayay runtii ayaa gacan bidixayey marka may dhicin in isbedel fiican uu dhaco kulamada iyadii aan aan intaba samaynay waxaa kaloo kamid ahaa maaragtay ninka haysta maaragtay jahanka haysta jeelasha oo jeelkii ama xabsigii gobolka oo qabyo ahaa ayaa aan ugu tagnay oo aan la kulanay wixii markaa uu ballan qaaday isaguna ma arag waxay ahayd in isagu u qoro qoraal intuu u qoro maxaanku idhahdaa hay-adaha u n-ka ah oo waxaan ka taageera dowladda ka taageera marka lagu dhamaystiro xabsiga lagu dhamaystiro marka arrimo badan oo noocaas ayaa jiray waxaa jiray wasaaradda waxbarashadaan tagnay si deeqaha maaragtay ardaydu ay helaan khaasatan turkiga iyo iyo meelo kaleeto oo kasii kasii durugsan gobolku uu helo qoondadiisii uu helo oo aan maaragtay meelo kale aan aan aan loo soo marin waxaa dalad daladaha waxbarashada iyo dowladda puntland inta ay ka helaan keliya aanay ku ekaan ardada maaragtay gobolka sanaag oo runtii tiradooda ay soo kordhaysay sanadihii ugu dambeeyey marka arrimahaas oo dhan runtii sidii la rabay uma aana qabsoonin oo dadaalkaasi maaragtay ma noqon mid mira dhala taasna waxaa dee iska lahaa dhaliisheeda waxaa iska lahaa dowladda federaalka oo aad moodid mar kasta inay maaragtay muqdisho iyo hareeraheeda ay ku ay ku urursan tahay
waa gartay wasiirka qorsheynta ma kala hadashan arrimahaasi waktigiideeda
wasiirka qorsheynta jamaal runtii isaguna safarkiisu wuxuu ahaa safar maaragtay qiimo loogu fadhiya imaatinkiisii uu yimi gobolka yimi hase yeeshee waxaad moodaa mar kasta in ay ay ku xeeran tahay qofka maaragtay raba inuu shaqeeyo inay ku xeeran tahay duruufo aan maaragtay duruba aan ka sheekeyno oo ah in maaragtay muqdisho iyo ereyadeeda iyo intaas maaragtay lagu lagu lagu lagu koobnaado ilaa hadda mudda baa kasoo baa kasoo wareegtay imaatinkiisii madaxweyne farmaajo xitaa markuu yimi waa waa la kulanay oo whatsapp kula kulanay waxaasoo iska dhan waxaanu xooga saaraynay ugu muhiimsanaa waxa ahayd bal in ay ka qayb qaataan mashruucan maaragtay ballaaran ee wadada ceeldaahir ceerkaabo ilaa hadda wixii ay ballan qaadeen lagama hayo waana garan kartaa marka waxaas waxay ku maqan yihiin ama ama duruufta duruufta ku hareereysan
waa gartay markaad dhinac kale ka eegto dhinaca kalluumaysiga waxaan umalenayaa gobolka dhinaca kalluumaysiga marka dadku soomaalidu qiimayso tabidinka ugu qiimo badan oo meesha ugu badan weeyaan sida sababta keentay berigii hore washida looga dhigay dadii cusbayd ee kale dadka shacabka adisana waa xidhan tahay maxaa kaga tala gasheen maxay buntland kaga tala gasheen maxaa gobolka kaga tala gasheen waayo halkaasaa wax badan dabooli lahayd marka loo eego dhaqaalaha dadka kasoo gelaya ama dhaqaalaha gobolka kasoo gelaya maxaa kaga tala gasheen maamul ahaan
waa arrin aada iyo aada u muhiim ah in maxaan ku idhaahdaa xooga la saaro kalluumaysiga marka magaalada laaforay oo runtii de magaalo xeebeedka ugu muhiimsan ah ee gobolka waxaa laga hirgeliyey qabujiyayaal waaweyn oo ay maaragtay urgoboleedka igaad ay naga taageereen kaas oo aan aan rajeynayno insha allahu tacaala in ay wax badan dadka kalluumaysatada ah ama dadka kalluunka ka shaqeeya ama badda ka shaqeysa ay ka saacidi doonto waxa kale oo ka dhisan iskuol ballaaran oo iminka shaqadiisa ay socoto oo gebagebo ku jirto oo aan rabno in lagu barto culumta maaragtay xagga badda in lagu barto oo iyadana ka ka saacidi doonto haddii aan la idmo aqoonta xagga badda iyo weliba in gaadiidka lagu lagu farsamayn karo ciladooba oo berihii ugu dambeeyey waa la socotaa dhawoodow in dabaylihii ay gaadiid badan oo badda ah berigi dhowto dabaylihii ku dhici jiray xeebaha ku dhici jiray inay waxyeello u geysteen ilaa boqol iyo labaatan iyo ka inka badan oo gaadiidka gaadiidkii lagu ganacsan jiray oo lagaga shaqeyn jiray badda badda ah marka waxaas iska dhan waxay inoo sheegayaan in la helo aqoonteedii iyo meeshii lagu shaqayn lahaa oo waxaa lagu farsamayn lahaa ama lagu dayactiri lahaa marka hadda ilaa hadda labada arrimood ayaa maaragtay miiska noo saaran oo qorshaheedu noo socdaa waxaan rajeynayna insha allahu tacaala iyadana in markii intaas la helo marka dekadii yareed oo kalluumaysiga markaas la sameeyo iyadoo lala kaashanayo markaa maaragtay dowladda iyo dowladda federaalka iyo maxaan ku idhahdaa international community intaba si dadku ay maaragtay meel ay kalluunkooda ama kalluumaysatada gaadiidkooda ay si sahlan ugu soo ugu soo xiran karaan runtii hadda wasiirka la magacaabo wasiir kalluumaysiga runtii waxaan ka rajaynayaa oo isaguna wasiir de reer sanaag ah inuu arrintaas maaragtay dowladda federaalka ayaa loo magacaabay inuu arrintaas maaragtay insha allah kaalin sax ka qaadan doono haddii alla idmo
waaya mujtamaca ku dhegeysanaya golaha nineteenskiisa hadda ku jira iyo kuwa wasilada kaa dhegeysan doona maxaad jeceshahay inaad ku tima ku tiraahdo gudoomiye maxamuud ciyaal maxaad kula ballamaysaa maxaad jeceshahay ku jeclaa
aada iyo aad baan ta u salaamayaa dhammaan golaha nineteen sixty ama bulshada soomaaliyeed oo laga yaabo inay codkayga ay dhegeysato runtii markasta anigu waxaan ka hadlaa waa soomaalinimada waxaan ka hadlaa waa nabadda maxaan ku idhaahdaa waxaan ka hadlaa waxa weeye midnimada soomaaliyeed iyo soomaalinimada marka waxa aynu insha allahu tacaala meel ku gaaraynaa ama soomaalinimadii ama qarannimadeena kusoo noqonaysaa waa midnimo midnimada soomaaliya waa bulshada soomaaliyeed oo isku xidhanta runtii oo aan aada iyo aada ugu bogaadinayo golaha nineteen sixty inuu ka shaqeeyo soomaalida qurbaha joogta iyo kuwa dalka joogta isku xirkooda iyo aan aada iyo aada ugu bogaadinayo marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa qurbahana inuu idinku nabadgeliyo inaguna aynu noqono dad ka faa'iidaysta waxa aynu ka baranay qurbaha ama wadamadan hore u maray ama sida maaragtay loo loo shaqaynayo oo maxaan ku idhahdaa wadankeena afrika ku yaalaa afrika hadduu ku yaalana wadamada colaaduhu saameeyeen weeye wadanka kabashu ku jiraa in aanay noqon afkaartii maxaan ku idhahdaa taalay maxaan ku idhahdaa qurbaha ama sida matalan looga dhaqmo wadanka ingiriiska oo kaleeto sida looga dhaqmo in lagu dabaqo marka soomaaliya la yimaado waxaa laga yaabaa dad badanoo qurba jooga ayaa xilaka qabta wadanka marka haddii uu fikiro qofkii isagoo soomaaliya jooga inuu joogo oo kaleeto ingiriiska ama mareykanka joogo waxaa laga yaabaa si wixii la rabay ama sidii la rabay inaan loo loo gaari karin marka in wadankii loo turo in maxaan ku idhaahdaa soo kabashada inta lagu jiro wax badan maxaan ku idhaahdaa dib loo dhigto in wax badan runtii la xeeriyo ayaynu u baahan nahay waxaan u baahan nahay in markasta laga shaqeeyo wixii nabad iyo soomaalinimo ah hadda isbedelka geeska afrika ka socda waa waa waynu aragnaa isbedelkaasi wuxuu keenayaa maxaan ku idhaahdaa mid siyaasadeed mid dhaqaale mid bulsho haddii marka aanay bulshada soomaaliya aanay diyaarsanayn qurba joog iyo maxaan ku idhahdaa dadka wadanka jooga intaba haddaanay diyaarsanayn waxaa laga yaabaa inay ku noqoto soomaalida inay ku noqoto maxaan ku idhahdaa arrin ama caqabad ku ah ama dibdhac u keenta oo meeshii la rabay ama horumarkii la rabay mid ma ka duwan marka inaynu qorshaysan nahay sida bulshooyin kaleeto geeska africa inala degan hadda ay maxaan ku bulsho walbi ay ugu diyaarsan tahay inay isbedelkaas maaragtay la jaan qaado ama danaheeda ay ka dhex eegto wixii maaragtay ku xunnaa ay iska ilaaliso wixii ay maaragtay kaga faa'iidaysan karto oo isbedelkaas uga faa'iidaysan kartana inay maaragtay uga faa'iidaysato marka in bulshada soomaaliyeed ay tahay maxaan ku idhahdaa bulsho wacyileen oo wadaniyadda iyo soomaalinimada ay ay ku weyn tahay wadanka aynu leenahay waa soomaaliya waxaynu soomaali ku nahay waa waa afkeena iyo dhulkeena ayaynu ku nahay wadamada isfaasiinta ku yaala oo qani ah in isaga laga shaqaysto oo isaga maaragtay wax la geliyo maskax iyo muruq iyo maalba la geliyo ayaan aada iyo aada maaragtay idinka rajaynayaa runtii bulshada qurbaha joogta waan waan la socdaa ama waan ogahay oo xiriir badan iyo maaragtay la socod badan ayaan maaragtay xilligii aan taana gudoomiye ahayn waxaan ka shaqayn jiray arrimaha bulshada waan la socdaa maaragtay doorkooda maaragtay lama ilaawaanka ah marka waxaan rabnaa intaas oo isku xidhan oo organize ah ama nidaamsan oo hadaf iyo ujeedo leh sidii wadankeena usoo kaban laha hagaagi lahaa aada iyo aad ba markaa umahadsantihiin dhammaantiinba adigana dhegado si gaara kugu mahadcelinaya aada iyo aada ayaad umahadsan tahay maxamuud boqolka boqol soo dhawow halkan waa golaha nineteenskiisada codka shacabka soomaaliyada caawa matin loogu ahaa gudoomiyaha gobolka sanaad maxamuud ciyool waaya